bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal meel walba aad naga maqlaysaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaaban oo aan ku wareysan doono abukaate maxamed abuukar geetaano oo ka hadli doona arrimo fara badan oo khuseeya gobolka shabeellada hoose iyo maamulka shariif xasan haddaba barnaamijkeeni waxaa si diiradda aan ku saari doonaa maamulka loo dhisay magaalada marka iyo baarlamaanka lasoo xiri doono iyo guud ahaan xaaladaha gobolka shabeellada hoose iyo dagaalada kasoo cusbaanaday gobolka shabeellada hoose abukaate maxamed abuukar geetaano kusoo dhawaawo barnaamijka xog wareysi waa waa dhowahay mataqaanaa waa mahadsan tahay su-aalaha hadda mataqaanaa wadho soo dhaweynta ad igu soo dhaweynayso websitekaada waa gartay abukaate tan iyo markii ay dhaceen dagaaladii gobolka shabeellada hoose ee ay iska soo horjeedeen beelaha biimaal iyo beesha habargidir ee kasoo hayaantay gobolada dhexe abukaate waxaa la guda galay maamul dhisitaanka magaalada marka lagu qabtay degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose abukaate waxaa ka qayb galay odayaal iyo siyaasiyiin kasoo jeeda beelaha ee dega gobolka shabeellada hoose sidaa daraadeedna waxaa lagu soo magacaabay guddoomiye cus ee magaalada marka bal waxaad inoo gabarantaa ama dareenkaada soo adoo soo koobaya sideed u aragtaa qaabka loo magacaabay guddoomiyaha degmada marka
horta mataqaana waa mahadsan tahay waa run maamula loo dhisay maxaa la yidhaahdaa degmada marka maamula loo dhisay degmooyin kalena waa jireen afgooy hadda waa loo dhisay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa oo ana dana kaaga jawaabaya waa tii marka maamulka marka loo dhisay waa oo shariif xasan uu dhisay horta dadka deegaanka way diideen oo way kasoo horjeesteen sababtana waa laba oo looga soo horjeestay labada sabab oo loo diiday sabaha waa badan yihiin laakiin mataqaanaa laba asal u ah ko waxa weeye maamulkii waxaa la dhisay ayadoo aan weli laga heshiinin dagaaladii socday oo ka socday gobolka oo aan weli la joojinin oo aan weli heshiis laga gaarin yaa mataqaanaa shariif xasan uu maamulkan ku dhawaaqay waxaana heshiis lagu ahaa in maamulka la dhiso keli markii laga heshiiyo mise qodobadii laisku raacay shirkii afgooy laga qabtay qodobadii laisku raacay oo lagu heshiiyey in la fuliyo markaas kadib wax la dhiso ha yeeshee shariif waa ka soo hormaray arrintaas waa ka soo hormaray oo maamulkii wuu ka soo hormariyey horta arrinta ugu horreyso oo maamulka loo diidan yahay oo loo diiday horta taabay ahayd sababta kale oo ayada soo raacdo oo laakiin ayadana weyn oo sabab weyn ah waxa weeye maamulkii shariif xasan wuxuu u dhisay sidii ay rabeen dadkii duulaanka ku ahaa gobolka oo rabay inay gobolka xoog ku qabsadaan kuwii rabayaas mataqaana sidii ay rabeen uu dhismaha maamulka ku saleeyey sababta labaada loo diiday marka ayadana taasay ahayd oo looga soo horjeestay oo laoo dadkii ku diideen maxaa maamulkii wuxuu dhisan yahay sidii ay rabeen mataqaanaa kuwii duulaanka ku ah gobolka raba inay qabsadaan ayagii baa la siiyey xubnihii xasaasiga ahaa oo maamulka la xiriiday
gartay abukaate tan iyo markii lasoo magacaabay guddoomiyaha marka durub waxaa bilowday banaanbaxyo looga soo horjeedo ay dadka deegaanka shucuurtooda ku muujinayaan maamulka loo soo magacaabay degmada marka iyadoo ay sheegeen in maamulkaasi uu ku jiro dad aan deegaanka u dhalin isla mar ahaantaana xuban muhiim ah loo magacaabay bal waxaad inoo warbixin kooban naga siisaa muhiimadda jagadaasi ay leedahay iyo sababta ay dadka deegaanka usoo horjeeseen
shay wala horta la dhisaa in xur buu leeyahay xubnaha mataqaana maxaa la yidhaahdaa qaara mataqaana muhiim ah oo maamulkii oo dhan mataqaana gacanta ku haya horena waan u sheegay guddoomiyaha markii laga yimaado horta guddoomiyaha waa oday meel fadhiyo xafiis fadhiyo waxaa loo geeya waraaqo inuu saxiixo howlihii waxaa wado shaqaale asiga ka hooseeya wado iyo mataqaana maxaa la yidhaahdaa loo geynayaa oo xafiisyaha mataqaana waa badan yihiin qeybaha maamulka waa badan yihiin qeyb qeyb uu leeyahay qeyb mataqaana shaqsiya madax ka ah shaksiga shaksiyaadkaas wixii soo ururiyaan oo mataqaanaa horta guddoomiyaha degmada uu saxiixaya laakiin shaksiyaadkan oo badan kulligood waxaa midaynaya hal shaksi hal xafiis xafiiskaas waxa weeye kan xoghayaha dowladda hoose asigaasaa wax walba mataqaana maxaa la yidhaahda intuu soo ururiyo u gudbinaayo waxaa la yidhahda guddoomiyaha degmada guddoomiyaha degmada had mataqaana boqol boqolkiiba sagaashan iyo shan waa ku qasban yahay inuu saxiixo mataqaana wuxuu soo gudbiyo xoghayaha degmada si kale uguma mataqaana qasab kale ma ahee wax weeye maamulkii waa saas ku dhisan gartay marka ninkaan ninkaan mataqaana xoghayaha hoose wuxuu soo gudbiyo guddoomiyaha degmada wuu saxiixaya marka waxaa la diidan yahay horta kow guud ahaan mataqaana maamulka habka u dhisiyo mataqaana maxaa la yidhaha dadka way kasoo horjeesteen gaar ahaan marka xoghayaha xoghayaha dowladda hoose laga soo horjeestay oo ah ninka guud ahaanba isku haya maamulka dowladda hoose
marka gartay abokate marba haddii ay shaqo bilaabaan ay degmada marka howlahooda si caadi ay u bilaabaan shaqada uu qaban karo iyo dhagaraha usoo hoyin karo ee ninkaas waa maxay dhibaatooyinka macnaa dadka deegaanka uu ku- ku hayn karo wala horta arrintan horena waanu sheegay haddii haddana aan ku soo celiyo waxa weeye dowladda hoose horta waxa weeye mataqaana deegaanka oo dhan meesha laga xukumo oo meesha laga hogaamiyo meesha la tirakoobka dadka dhan lagu hayo horta waa dowladda hoose tirakoobkaas waxay leeyihiin mataqaana maxaa la yidhaahdaa hab loo sameeyo hab loo loo loo tirakoobaa jiro diiwaan mataqaana lagu qoraa jiro marka ninkan xoghayaha dowladda hoose wuxuu gacanta ku haya marka way habkaas dadka loo diiwaan gelinaya asaa gacanta ku hayo diiwaankii buu gacanta ku hayaa teesarooyinkii buu bixinayaa wax walba asagaa bixinayo marka waxa weeye midda laga baqaayo oo laga cabsi qabo waxa weeye oo oona dhacayso cabsi kelima eh oo lahubo inay dhacayso waxa weeye ninkan wuxuu diiwaankaas gashan karaa cid alla ciduu doono tir alla siduu doono yuu ku qori karaa halkaas wuxuu siin karaa cid alla ciduu mataqaana meeshaas ku qoro wuxuu siinayaa dhuluu siinayaa shati buu siinayaa markaasuu kusoo dejinaa dad horle oo cusubu meesha ku qorayaa oo deegaanka aan ka tirsanayn oo meel kale ka yimid cid ka hor istaagi karta iyo cid mataqaana ogaan karta ma jiro ninkan guddoomiyaha degmada ahna ma wada ogaan karo haddii kale hawsha ma soconayn mataqaana haddii meeshaan loo geeyo boqol qofood oo wax la siinayo guddoomiyaha markuu uu kor u boodo uu dadaalo tobanka qofood oo ka garan karaa inta kale ma garan karo marka ninkan gud- xoghayaha dowladda hoose waxa weeye awoodda u leeyahay wuxuu awoodaa inuu dhalan rogo gebi ahaanbo magaalada sida hadda dhismaheeda iyo sida deegaankeeda iyo sida majority loo leeyahay waa bedeli karaa asiga
gartay wuu bedeli karaa wuxuu yeeli karaa majority kalo ele kalo hadda meesha joogin majority meesha ku siin karaa tiradooda osigena
gartay ee, mudane gaetano ee, hadda guddoomiyaha iyo xubnihiisa oo dhan waxay ku sug yihiin magaalada muqdisho ee, ilaa iyo iminkana ma tegin sababtana uu guddoomiyaha mar aan ka horeysana uu sheegay in uu sugayo madaxweynaha iyo guddi inay geeyaan kuna wareejiyaan xilka marka caqabadaha iyo dhibaatooyinka uu kala kulmi karo kulmi karo dadka deegaanka bal waxay noo taa- taataawo
deegaanka dadka dulka ay samayn doonaan horta ayay ku taallaa laakiin ma deegaanka ay tahay sababtii ay meesha ooy wixii ay jireen ay wada taallo ma filayaan caruriyan in mataq dadkaas ay meesha tagaan aniga ma ma ku dalin laheen mana mana qabo inay mataqaana wanaag meesha kasoo bixi karo maxaa yeele dadkii wixii ay diidanaayeen haddaan la daaweynin ma ahan hadda mataqaana guddoomiyaha lama diidana inkastoo meelaha qaarkood aan ka maqlayo guddoomiya wax saasa guddoomiyahan cid diidan male xasan cumare cid diidan male xasan cumare kulli raallia laga yahay dadkeena mataqaa annaga dad- qurba joogta raalli ka ah dadka gudaha jooga raalli ka ah asiga shaqsi ahaantiisa cid diidan iyo cid kasoo horjeeda midna ma jirto ha yeeshee wax way dadka la shaqaynayo oo meesha lagu soo qoray yaa la diidan yahay marka haddii hadda dadkii la diidanaa oo guddoomiyihii ula socdo meesha ay tagaan anigu inuu wanaag ka soo baxayo ila ma aha ilo mataqaana maxaa la qurxa ka imaanaysa ila ma aha maxaa dadkii hore mataqaana ay u muujiyeen waxa ay diidan yihiin waxa ay diidan yihiin waxa waaye dadka lasoo lasoo qoray oo la rabo inuu la shaqeeyo guddoomiya guddoomiya waa dad deegaanka u dhashay waa dadkii deegaanka ah waa la yaqaana raal laga yahay laakiin waxaa la diidan yahay dadka asaga la shaqeynayo midda la diidan yahay dadka asaga la socdo oo ka hoos shaqeynaya la diidan yahay
gartay haddaan u gudub guda galno qodobada kale dhowaan ciidamada amisom ee kusugan degmada marka waxay magaalada marka ka geysteen xasuuqyo oo laba jeer ah dadkuna ay meeshii meelihii ay degan yihiin ciidamada amisom ka barakacay sidoo kale dowladduna kama kamaysan hadlin xildhibaanada gobolka kasoo jeeda iyo odayaasha gobolka kasoo jeeda qaarkood way ka hadleen inkastoo ay badanaa majority ay ka hadleen maser getano marka ulajeedada lala damacsanya degmada marka xasuuqan loo geysanayo waa maxay ujeedada iyo sababta danta laga leeyahay
horta wax wey laba arrin oo jirto isku xiran oo dadka aan la fahmin oo isku xirana jirto waxa weeye maxaa layidhahda xasuuqa aan la sheegayo inay geysteen amisom iyo waxaa isku xiran maamulkan oo hirgeli la oo howlgeli la oo la howlgelin waayey waa isku xiran yihiin haddaanan kuu sheegaysay isugu xiran yihiin waxay isugu xiran yihiin waxaa la yiray mataqaanaa maxaa layihahda ciidamadii afrikaanka meesha joogay yaa waxaa la yiray waxaa rasaas looga soo riday xaafado ay degan yihiin dad iska danyar oo magaalada marka ka mid ah yaa waxaa looga soo riday waa dadka danyarta waayaan ma ahan dadka mataqaana wax gaar ahaan dadka danyarta oo looma aarin looma ooyaana yaa mataqaanaa horta la yiray xaafadooda ay wax ka soo dhaceen xaafadii waa mataqaana dad lagu riday wax lagu riday horta taa waxa weye waa ciidamada afrikaanka waa la daandaansaday provocationaa lagu sameeyey waxaas xaafadaas wax looga soo tuuray dadka la leeyahay waa soo tuuray maxaa la yidhaahdaa xarakaadka had la sheegayo mar walba eeda la saarayo ma aaminsana inay ku leedahay taas aniga oo shaqadeeda inay tahay ilaa ma aha ma aha ma qabo ma aaminsanay dad kalaa meeshaas wax ka soo tuuray si mataqaanaa maxaa la yidhahdaa masaakiintan danyarta meesha dhibaato loogu geeyo kadibna la yidhaahdo ciidamadii afrikaanka dhibaata geystay marka ujeedda laga leeyahay maxay tahay ujeeddada laga leeyahay waxay tahay wax weeye yidhaahdo ma sugna ammaanka marka ma sugna sababtaasaa mataqaanaa ciidamada afrikaanka loo soo xabadeeyey marka waa in la sugo ammaanka magaalada marka waa in la sugo si loo helo deganaan se su-aasha waxba marka sidee loo helayaa waxaa loo helayaa in la geeyo maamulka maamulkaasaa la rabaa in la yidhaahdo asaa joojin kara maamulkaana joojin kara ka hortegi karo ammaan darrada ka dhacday marka saasaa la rabaa in la yidhahdo ammaan darradaas waxaa lagu lagu horjoogsan karaa maamulkii oo la howlgeliyo marka waa isku xiran yihiin sababaha mataqaana maam dadka dandaansaday oo ku sameeyey maxaa la yidhaahdaa oo iska soo dandaansaday oo provocationka ku sameeyey afrikaan ciidamada afrikaanka waa dad ka dan leh in mataqaana maxaa la yidhahdaa la yidhaahdo maamul maamulka hala howlgeliyo mid kale oo ku xasuusanayo wax wey arrintan oo kale hore u dhacday kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii waxaa soomaaliya la keenay ciidankii mataqaanaa caalamka ciidan laga keenay waxaana u horreeyey ciidan bakistan ka yimid isla kuwaan hadda mataqaan dadka hadda hadda arbashada oo rabshada wado yaa ay yaa isku dayay in ciidamadaas mataqaana ay hor istaagaan oo soomaaliya la keenay inay hor istaagaan yaa la isku dayay waxaa la isku dayay ciidamadaas in mataqaana maxaa la ceebeeyo provocation lagu sameeyo marka waxaa la soo abaabulay banaanbax laga soo qaybgeliyey dad masaakiin oo danyaroo suuqa laga soo ururiyo looma aaro looma ooyaano iyo raashin wax laga ballan qaaday dad fara badanaa layiri kaaliya mataqaana maxaa layidhaha ka soo qaybgala banaanbaxan dadkii waa la soo waday ciidamadii bakistaanka number afar ay joogeen dadkii faraha badnaayo banaanbaxayay waxaa lagu soo dhexqariyey rag bodoom taqaano loo soo geliy dharnaageed loo soo geliy dirac loo soo geliy dharnaageed loo soo geliy yaa dadkii lagu soo oo hub loo soo dhiibo qoryana wato yaa dadkii lasoo dhexgeliyo markii meeshii ciidamadii bakistan loo yimid ciidamadii bakistan maxaa furay dadaa la askaraha laga laayay askartaan markay arkeen xabadda inay ugu imaanaysa dadka bannaan baxayo way jawaabeen dadkii way xabad ku fureen markaasa boqolaal meeshay ku laayeen caalamkii waxaa la tusay dhibaatadii ay geysteen mataqaana reer bakistan ciidamadii bakistan ay geysteen iyo caalamka loo bannaan dhigay ayaga wixii laga dili mataqaana maba la tirin waxaa la ciidanka mataqaana de xasilooni keeni lahaayeen ma dhibaatadan ay geysteen masaakiintan ay laayeen intaas ay laayeen ciidankii bakistan markaasay mataqaana baxar galeen oo maxaa la yidhaahdaa eed loo soo jiido meel wal laga soo eeday ujeedadu waxay ahayd in ciidankaas mataqaana meesha laga saaro ciidankaas wax loo soo jeedo hadda midda ka dhacday marka taasoo kale le waa midaasoo kale le waaye waa la barbokaariyey afrikaanka xarakada la sheegaya shaqa kuma laha oo meesha mataqaana maxaa la yidhaahdaa meesha wax kama ka soo riday dad fidnawalayaal ah oo rabay in mataqaana maxaa la yidhaahdaa ay meesha ka soo baxdo ammaan darro ay ka soo baxdo oo la yidhaahdo maamulka la dhisay hala hirgeliyo way fahamtaan umaleeya si fiican mudane getano tan iyo markii ay dhacday xasuuqii durba waxaa soo baxay nin sheeganaya guddoomiye ku-xigeenka amniga oo wareysi siiyey idaacadaha magaalada muqdisho wuxuu sheegay xasuuqaasi inay ku dileen niman al-shabaab ah sidoo kale maalin kadib ciidamada amisom iyagana dhankooda waxay ka sheegeen inay laayeen saraakiil al-shabaab ah marka ma la dhihi karaa labadu garab inay iswaafaqeen haddana is og yihiin
maxaa la yidhaahdaa aniga ma filaayo ciidan mataqaana meesha afrig makwaan maxay yidhaahdeen meel wax lagu tababarayaan baabi'inay way yidhaahdeen laakiin inay ciidamo mataqaana meesha maxaa la yidhaahdaa oo dad xarakada xarakada mataqaana al-shabaab la sheegayo ay joogeen aniga ma filaayo waxaa kale mataqaana midda guddoomiye ku-xigeenka mataqaana maxaa la yidhaahdaa sida la sheegayo ma ma aaminsini ma aaminsini mana ila aha in mataqaana maxaa la yidhaahdaa ciidamadaas lala dagaalamo wax lala dagaalamo waa dad mataqaana aan dagaal aan gelin oo laiska xabadeeyey oo laiska laayay oo ciidamadan mataqaana waa lasoo ayag waa lasoo rasaasa lagu soo ri waa jawaabeen masaakiintaasaa ku dhamaatay marka waxaa la rabaa mida la doonaya wax weeye ha joogsatee rabshadaan ha joogsatee ammaanka aan dhisno ammaanka aan sugno ammaankana waxaa sugi karo maamulkaba keli
gartay mudane getano haddii aanu gudubno qodobka kale runtii dagaalada kasoo kusoo laalaabtay gobolka shabeellada hoose wuxuu qeyb ka yahay gobolka barwaaqada taalo iyo deegaan ahaan deegaan loo raadinayo dad kasoo hayaamay gobolada dhexe bal waxaad taariikh ahaan inoo sheegtaa beeraha gobolka shabeellada hoose talyaaniga ka hore iyo talyaaniga ka dib iyo dagaalada markii ay dhaceen dowladdii ay burburtay taariikh ahaan marxaladihii ay soo mareen
horta beeraha waxa weeye deegaan walba horta wuxuu leeyahay mataqaanaa hanti deegaanka reer baadiyi markaa tagto waxay leeyihin ceelal ay leeyihin daaq ay leeyihin mataqaana wax u gaar ay leeyihin maxaa la yidhahdaa ceelashaasi daaqaasi waa qaybsan yihiin jilib jilib ay u qaybsan yihiin beela beela ka sokow jilib jilib ay u qaybsan yihiin marka waxa weeye maxaa la yidhaahdaa waa kuwa ta baadiyada way taas oo mataqaana oo baadiyada oo nolol waxway baaraha maxay xoolaleyda waay dadkan deegaanka ah oo meel walba ay joogaan waxay leeyihiin beeray leeyihiin beerahaas goormaa la lahaaday waay lahaashada moogta waa mid waa hadda admadaad gadatay imadaad dhaxashay imad hadal u lahayd waay taad gadatay taad raxishan joogtay tan la lahaaday horta maxaa goormaa la goormaa la lahaaday beerahan oo shabeellaha hoose lahaashadooda waa laba boqol saddex boqol oo sano ka hor iyay lahaashadooda horta mataqaanaa sugnaatay oo dadkii deegaanka ay u sugnaatay ay lahaayeen markaasay duuray ahaayeen waa la qabtay waa la geed qaatay hoolaa laga qabtay keliyaala loo bixiyey sidaa loo bixiyey waa mataqaana lugiisi waa lagu dagaalamo waa lugisoona lakala baxsaday markaa kadib waxay noqdeen hanti joogta ah oo la yaqaano la leeyahay ree hebel mise hebel shaksi mise beel mise la kala leeyahay beerahan marka no- maxaa la yidhaahdaa hadda la sheeganayo mataqaana la rabo in lagu dagaalamo horta beera waxway hore loo lahaa way yaa lahaa way waa dadkii deegaanka lahaa way dadkii deegaanka deganaa lagu ogaaya lahaa laba boqol oo sano iyo wixii sano ka horow dadkaasaa iska lahaa kadib mataqaanaa waxyaalo badan aa yimid gaalo muctamar ah oo mustacar ah oo maxaa la yidhaahdaa mustacarada aa yimid maxaa la yidhaahdaa meeshii meeshii beerahaas lahayd heshiisaa lala galay dadkii ay ga- maxaa la yidhaahdaa waxaa mustacmarka talyaaniga heshiisaa lala galay beerihi mataqaana ilaa muddaa mataqaana lagula heshiiyey beerihii sida mataqaana ay ku socdeen muddadii heshiiska wuu dhammaan lahaa waxay ahayd kun todoba boqol kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii iyo heshiiskii bimaal iyo talyaani uu ku ekaan lahaa ha yeeshee waxaa soo dhex galay dowlad military ah oo waxaasoo dhanba ka ka dhegel ah dhulkii bay la wareegtay dowladdii mataqaana military ma aqoonsanin maxaa la yidhaahdaa eh, lahaansho hore dad- maxaa- heshiiskii hore u kala dhexgalay talyaanigii iyo bimaal u kala dhexgalay ma ay- heshiis- ma- ma- ma tixgelinin beerihii mataqaana wixii talyaani ay gacanta ku hayeen dowladdiiaa la wareegtaa la yiri iskaashatooyin iyo waxbaa lagu kala wareejiyey laakiin taas maxay tusaysaa lahaashadii biimaala isbeerahaas lahaa marna ma wareegin marna ma wareegin sharciyan mataqaana beerahaas biimaal waa lahaa waa laga talyaanaas mataqaana ka ijaartay talyaana mataqaana hayay talyaanigii mataqaana haddii meesha laga saaray dhulkii weligiis biimaala leh dowlaa la wareegtay dan guud ahaanay ula wareegtay haddii dowladdii meesha joogtay oo dan guud ahaan waxay ula wareegtay ay meesha ka baxday dadkii ay ula wareegtay meesha way ka baxday dhulkii waxaa iskale ciddii markii hore lahaa ciddii markii hore mataqaana laga qaaday yaa iskale ciddaasna waa biimaal beeraha biimaal baa kortaas waaye waxootaa waaye saasay mataqaana biimaal dhulkaasi ku leeyihiin ayagaa iskale haddana watay mataqaana ka dagaalamayaan ciddii hadda timaado wax karka ka soo dhaca kale mataqaana dadkaas waxaa la weydiinaya war wax kale iska daaye ceelkiina aad xoolaha ka waraabsataan aniga ma sheegan karaa
waa ma- noloshiina dadkaas noloshooda waa xoolaa leeyihin xoolaha beeraha waxay ku nool yihiin ceel war ceelka aad xoolaha ka waraabsataan aad xoolihiina mise barkada aad biyaha mataqaana aad aad ku kays aad ku kaysanaysaan ma sheegan karaa aniga cid sheegan karta ma leh marka waxa weye dadka beeraha hadda sheeganayo waa dad mataqaana maxaa la yidhaahdaa isdhegatiraayo beeraha waa beera bimaal waa iska caddahay siday u leeyihiin iyo sidii mataqaana loo lahaaday beero dhul cusub waa dhul duur oo mata- waa ku jiro mataqaana maxaa la yidhaahda markaas hadda koo la qabsanayo maba jiroba hadda soomaaliya dhul duura oo aan la lahayn maba jiroba ilaa boqolaal sana ka hore dadka mataqaana la lahaa
laakiin abukaate odayaalka soo jeeda beelaha hadda ee soo de- yani deegaan ahaan u raba inay soo degaan ama xoog ku qabsaday gobogol shabeellaha hoose waxay idaacadaha ka sheegaan inay yihiin beeraley iyo xalaaley degan gobolka shabeellaha hoose muddo dheeran soo degay Een, sidoo kale waxay sheegaan ay- ama ay ku andacoodaan xildhibaan laga soo doortay degmada marka taasoo ay ku sheegeen inay caddaynayso deegaan ahaan inay ku yihiin bal arrintaasi adigoo soo joogay xilli waqti walba ee dowladii hore taariikh ahaan maxaad inoo sheegi kartaa xildhibaankaasi sababtuna ma- maxaa keenay ilaa hadda inay ku hadaaqaan ee, inay yidhahdaan beeraley baanu nahay
horta waxa weye maxaa la yidhaahdaa dadkaas horta been ay sheegayaan dad beeraley horta mataqaana beeraley nimal mataqaana maxaa la yidhaahdaa eh, beeraley maxaa saas laguma noqdo beeraley mataqaana waxa weye beera- dad beeraley dadkii meesha deganaa oo iska lahaa oo meesha beer ku koray ayaa beeraley ah ninkii hadda meesha soo dego xooga wax ku qabsadaa yirino mataqaana uma suurtoobayso midaan la leeyahay mataqaana xildhibaana laga soo doortay waxa weye dadkaas hal su-aalaa la weydiinaya hal su-aal keliya la weydiinaya hadda dhuusama reeb waxaa leh oo sheeganaya waana ayaga aan iska leh waa dadkaan hadda shabeellaha hoose xoog ku soo galay iyaa dhuusama reeb leh maragaa loogu wada yahay ha yeeshee waktigii dowladdii shibilka yaa laga soo doorin jiray dhuusamareeb yaa laga soo doorin jiray war hala weydiiyo dadkaan hadda dhahaya mataqaana annaga markaa ka soo gelin jirnay war dhuusamareeb yaa ka soo geli jiray kow marka haddii dhuusamareeb saas loogu soo geli jiray sababtii dhuusamareeb ay u noqotay inaan laga ay ka soo qayb gelin kuwaan hadda marka sheeganay ay ugu soo geli waayeen isla sababtaasay ayagana mataqaana marka ninka ay sheegayen looga soo doorto hadday tii marka xalaal noqotaan or tii marka mataqaana dhuusamareeb waa inay xalaal noqotaa oo dadkii markaas ka soo geli jiray loo mataqaana loo celiya su-aashaas mataqaana maxaa dadka taasa looga jawaabo
dabcan waa waa kasoo jawaabi doonaan aan u leexayno dhismaha maamulka baarlamaanka ee uu yeelan doono koonfur galbeed soomaaliya mudane gaitano hadda dowladda koonfur galbeed madaxa u yahay madaxweyne shariif xasan
wax yar igara ti ti beeraha rabayna wele ti beeraha wele ma dhamaynin haye
ti beeraha wax weeye beeraha hadda mataqaana maxaa la yidhaha horta dagaaladoodii way socdeen oo ma dhammaanin laakiin ninkaan hadda cusub oo yimid shariif xasan oo rabo in mataqaana maxaa la yidhaha usoo maxaa la yidhaahdaa usoo xanjeertay mise tafaxeetay inuu mataqaana gobolka wareejiyo oo dadkaan mataqaana oo hadda uu lasoo heshiiyey maamulka iyo beerihii ku la siiyo khatarta ugu weyn oo hadda aan ka hadlayno oo aan rabno mataqaana inaan ka digno mise afeef aan ka bixino waxweeye horta gobolka markii la dhiso gobol walbo wuxuu leeyahay waxaa la siin doonaa maxaa dhaqaale horumarin oo ay bixin doonaan mataqaana maxaa la yidhaha bulshada caalamka ay bixin doonto waa maxay waa maalgelin la maalgelin doono warshadaha beeraha kalluumaysiga xoo mataqaana xoola daaqsiga meel walba mataqaana waxaa la bixin waxaa la bixin doonaa dhaqaalaa lagu bixin doonaa middaan ka digeyno oo mataqaana maxaa la yidhaahaa dhibaata keeni doonta waxa weeye in dadkaan hadda beeraha xoogga ku haysto aan loo maalgelinin beerahaas waa digniin dadkaas ma loo maalgelin karo beeraha ay xoogga ku haystaan haddii loo maalgeliyo ujeedadeedu waxa waa loo aqoonsada ayagaa leh mana dhici karto mana ogolaanayno in mataqaanaa maxaa la yidhaahaa dhuwi arrimihii dhiiga badan loo soo daadiyey hadda shariif xasan si fudud uu mataqaana beerihii dad kale mataqaana ku wareejiyey mid la yeeli doono ma aha mid mataqaanaa aan ka codsanayo waxa weeye maxaa la yidhaahdaa iga dowladaha aan dariska nahay kuwa bixiya deeqaha waxaan ka codsanayna waxa weeye ha loo lahaado fiiro weyn ha loo lahaado fiiro dheer ha loo lahaado fiiro adag ha loo lahaado mucaawanooyinka la siinayo maalgelinta shabeellaha hoose in gacantada aysan u gelin dad aan u dhalanin gobolka mucaawanooyinkaas waa in gacanta ay u gasho la siiyo dadka iska leh meelaha la maalgelinayo beeraaley ha ahaato kalluumaysi ha ahaado warshada ha ahaato waa dad gobolka waa inay ahaadaan ma ahan in lagu naasnuujiyo dad la keenay dad hadda shariif xasan oo heshiis la galay ma ahan in beerahaas ay helaan iga waxaan ka codsanaynaa inay arrimahaas si fiican ugu fiirsadaan in mataqaana maxaa la yidhaahdaa si fiican mataqaana u maaraysa igad igad waaba hadda maaraynayo gacanta ku hayo waa inay si fiican u maarayso dowladaha dariska aan nahay sida etoobiya kenya inay si fiican mataqaana arrintan mataqaana indhaha uga hayaan gaar ahaan dowladda etoobiya oo mataqaana maxaa la yidhaahda si fiican ugu dhunduleysho maa siyaasadda soomaaliya deegaanadan gobolka shabeellaha hoose haddii deganaan laga rabo in waxa weeye maamulka mataqaana gobolka mise state maxaa la yidhahda state maxaa soomaaliya galbeed state koonfur galbeed soomaaliya waa inuu maamulaa maxaa la yidhaha sida xaqa ah oo mataqaana loo baahan yahay in wixii la maalgelinayo ay lahaadaan reer shabeellaha hoose
gartay intaasaan ugu baxaynaa waxaan u gudagelaynaa qodobka kale ee maamul dhisida koonfur galbeed soomaaliya sidaan la socono maamulka koonfur galbeed hadda wuxuu ku hoolan yahay dhismaha baarlamaanka uu yeelan doono koonfur galbeed soomaaliya iyadoo sidoo kale odayaal kasoo kadal jeeda gobolada baaya bakool iyo shabeellada hoose ay hadda ku sugi yihiin magaalada baydhabo lana rabo in goordhow lagu dhawaaqo dhismaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane geytaano adigoo soo koobaya baarlamaanka hadda la dhisi doono sidee ayuu u dhici doonaa xalaal ma noqon doonaa haddii lagu magacaabana rag aana kasoo jeedin gobolka shabeellada hoose go-aan ceenkee ayay ka qaadan doonaan gobolka shabeellada hoose ama dadka deegaanka ku aftirsada koonfur galbeed soomaaliya
horta maxaa la yidhaha hor- horta ma taqaana maxaa la yidhahdaa saansaanta horta muuqato maxaa la yidhahdaa ninka maxaa la- maxaa- shariif xasan wuxuu la soo baxay markii wuxuu la soo baxay dabeeco maxaa la yidhahdaa cadcad oo ah maxaa la yidhahdaa hiile uu ahaayo dadka mataqaana maxaa la yidhahdaa deegaanka aan u dhawno gobolka kusoo duuli hiilada uu ahaayo yuu si fiican hore u muujiyey marka sidaan cabsiga ka qabno kolleyba gobolka maxaa la yidhahdaa baarlamaankaas dadkaas kusoo dari doonaan laakiin reer shabeellaha hoose ahaan annaga raalli kama nihin wixii ka yimaadeen hadda mataqaanaa shariif xasana mataqaanaa ma- jawaabteeda mataqaanaa ayaa mas-uuliyaddeeda qaadanaya shariif xasan isaga mataqaana uu aad ugu adag yahay hadda maamulkaa la dhisay oo marka uu ka dhisay maxaa la yidhaahdaa wuxuu abuuray xaalada dagaaleedoo tii hore jirta kasii xun yuu abuuray haddana haddii barlamaankan haddana si kale u dhiso haddana xaalada waa sii xumaan doontaa midaas waxaan raacinayaa horta mataqaana gobolka wuxuu ka kooban yahay shabeelle kaliisa koonfur galbeed state waxay ka koo- ka kooban yahay saddex gobol oo baayo boqol iyo shabeellaha hoose beelaha degana waxa weye waa digil iyo mirifle iyo biimaad iyo mataqaana waa ku- giban cadi waxbaa soo raaca laakiin kow waxaa iskale maxaa la yidhaahda digil iyo miriflaale oo meesha iyagaa ku badan waxay leeyihiin guddoomiyihii mise madaxweynihii baa loo doortay xubinta labaad xubinta labaad waxaa iskale biimaal waa haddii xaq lagu socdo digil iyo mirifle madaxweyney qaateen raalli baan ugu nahay sidoo kale waxay qaateen caasimadii yaa ku-xigo wey biimaala ku-xigo guddoomiye ku-xigeenka waxaa iskale biimaal waa hadday xaq lagu s- way haddii jirto xaq jirto midda labaad biimaal waxa weeye waa lagu ogi waa la arkay waa muuqataa dhibaatadu uu kala soo kulmay difaaca gobolka gobolka laakiin anaga taas is- keliya taas mataqaana kuma faanin oo taas keliya ma ma- ma lihi gobolka o dhan dagaalka waa ku jira maxaa mataqaana qosolna waa hiilaa la yidhi dadka mataqaana wixii dagaalkii information kusii waa dagaal kulaga waa waa ku garab taagan yahay kii biyo kusii waa garabka kula taagan yahay kii mataqaana dhaawaca ku daabeeyey waa ku garab taagan yahay intaasba mataqaana gobolka waa waa waa laga wada sinaa bimaal keli ma aha laakiin bimaal muuqaalkii iyo wixii ulaa dhibaata weyn oo mataqaana gaara bimaal kasoo gaartay gobolka taasna waa kuma waa mataqaana in loo tixgeliyo ta kale waxa digil iyo mirifle waxay qaatay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen waxaa le bimaal waa beesha labaad oo mataqaana soo digili marifle kadib steebka labaad waa biimaal
Een, sidoo kale waxaa degmada baraha loo magacaabay iyada laftirkeeda ee, caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya so iyada lama dhigi karo ee, ee, wa- waxay kamid tahay jagooyinka ama dhaqaalaha meesha soo gala ay laftirkeeda ka faa'iideysan karaan dadka deegaanka ee u dhashay degmada baraha
degmada baraab iyo marka iyo baraawat waa isku mid wax hadda ay kala gedisan yihiin deegaan ahaan gaar ahaan hadda beesheenan mataqaanaa reer marka xoolahayna dhan baraabay daaqaan kulli wa- waa isku mid adhi baraaw wixii laga dhisay horta mataqaana ma waxa mataqaanaa oo meel gaara loo dhisay ma gobolka oo dhana loo dhisay raalli baa laga yahay wixii mata wixii mataqaana madax ka ah ma eh, maamulka magaalo madaxda meesha hadii laga dhigay okay waay magaalo madaxda mataqaanaa oo shabeeb maxaa la yidhahdaa koonfur galbeed state waa baraawe maxaa la yidhahdaa magaalo madaxa gobolka shabeellena hoosena waa marka taas waxba ma aha maxaa yeele waxaa ba- baydhabo bakow ah maxaa la yidhahdaa magaalo i- i sheeg, eh, magaalaha, eh, xudur waxay u tahay maxaa la yidhahdaa bakool marka taas dhib weyn uma arka aniga baraawe oo laga dhigay maxaa la yidhahdaa maamul maxaa la yidhahdaa magaalo madaxda koonfur galbeed state dhibaato uma arko garta mudane maxamed abukar geytaanow waxaa tahay gariiqaan soomaaliyeed een, wax badana kala socda siyaasadda gobolka shabeellaha hoose iyo guud ahaan soomaaliya tan iyo markii la doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaliya shariif xasan sheekh aadan dad badan iyo ilaa iminkan waxay sugayaan madaxweynaha ku-xigeenka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale guud ahaan gobolada hadda laga yegleelay soomaaliya aan ihahde maamulada federalismka ee hadda laga yegleelay koonfur soomaaliya dhammaan waxay leeyihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan sababta keentay in koonfur galbeed ay weyso madaxweyne ku-xigeen ama dib loo dhigo in loo magacaabo dad ama sababta keentay in loo magacaabo laayahay madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed soomaaliya bal aragti ahaan maxaad ka aaminsantahay adigu
horta ani midaas waxaan umaleeyaa maxaa la yidhaahdaa waxyaalo badana jiro isku xirxiran heshiisyaal badanoo mataqaana maxaa la yidhahdaa oo aan isla meel dhigin shariif xasan markuu hadda mataqaan waxa u dhigaa waxaa u socdo maxaa la yidhaahdaa xuraansi iyo mataqaan heshiisi hoos hoose iyo wadahadalla hoosa socdo kuwaasoos mataqaana meel oo mataqaana aan la meel saarin oo aan mataqaana go-aan aan laga gaarin horta wax ma dhisi karo ujeedooyinka mataqaana kuwaan hadda goboladan kale dhaqsi waxooda waxay ahayd dad toosan jubbaland maxaa leedaha dad toosan oo mataqaana oo wax dhistay oo mataqaana dhinac ujeeday ahayd dhagarna hoos ahaa inkastoo jirta laakiin ma aheen midaan oo shariif xasan uu ku kacay oo kale ma aheen maxaad yidhaahdaa marka midaas haddii xoogaa dib u dhacday anigu waxaan u malaynaya shariif xasan heshiisi hoos ugu socdo oo aswarnaanadin kuwaasa u sababaan u malaynaa oo mataqaana maxaa la yidhaahdaa howsha usoo xogo hadda usoo afjari la
dadka kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose hadday ahaan lahayn odayaal siyaasiyiin iyo weliba xildhibaanada ku sugan magaalada muqdisho kana qayb kana mid ah baarlamaanka dowladda dhexe iyo maamulka shariif xasan iyo shariif xasan howlaha uu damacsan yahay waxaan rabnaa guud ahaan adigoo soo khulaasaya ama soo koobaya waxaad ku baaqayso iyo waxyaabaha aad ka digi doonto iyo waxyaabaha hadda hadda faraha ay kula jiraan iyo wax soo socda
horta waa ordintii hadda intii aan niray od mataqaana hadii weydiisan kaaga jawaabay yaa badi ahaanba hadda waxa ay ay ku jireen midda keliya hadda aniga mataqaana aan raacinayo wax weyn horta waa in da mataqaana lasoo jeedo oo aan lain oo indhaha la furo oo wixii xaqa aana aan laga aamusin wixii hadda mataqaana xaqdarra aan aan lagu aan mataqana aan lagu dhaqaaqin oo xaqa mataqaana maxaa la yidhahda la fiiriyo midda kale maxaa tira gobolka oo dhanba inta dadka gobolka degoo dhanba inay arrinta isku si u arkaan inay u arkaan gobolkan inuu mataqaanaa shariif xasan uu ku tala jiro inuu gobolkii wareejiyo oo gobolkii dhala rogo oo gobolkii mataqaana markiisii dhanba bedelo inuu ku tala jiro in la arko oo la fahmo taasna beeshaan keli ma dhibaysa gobolko dhan ay gobolkao dhan ay dhibaato ku tahay marka in mataqaana dadka gobolka dega gobolka degan oo dhanba waxaa mataqaana ku habboon oo u fiican inay afka furtaan inay mataqaana arrintaan ka aamusin inay arrintaan mataqaana uwada shariif xasan ay u muuqato ujeedada uu leeyahay shariif xasan wax weeye asaga wuxuu ku jiraa olole horen u sheegay ololaha doorashada madaxweynenimada soomaaliya igu dagaalamaya dadkaan wuxuu ka rabaa taageero dhaqaale iyo mataqaana hiilo iyo hoobba waa ka waa ka rabaa waana ka ballan qaadana asagana wuxuu ballan qaaday inuu dejiyo gobolka anaga noo dan ma aha imaar dan uma aha digilna dan uma aha taa taqaana maxalmada taas aan leeyahay mataqaana yaan la seexanin hurdada laga kaco shariif xasan waxaan rabaa jeclahay inaan idhaahdo inuu arko wixii mataqaanta keenayo horay waa u dhaceen biimaal iyo mataqaana dagaaladii hadda socday wuu shiday meesha dalkasi adagay gaareen dhimashadii dilkii way batay waa uu batay mataqaana inaysan dhicin mataqaana in haddana weli uu ku sii socdo ha isfiiriyo sinaan ah oo xaq ah oo heshiisa ha ku wato ha ku socodsiiyo haddii kale wax mataqaana wax ma socon doonaan siri waxaan leeyahay haddii uu rabo inuu gobolka dhexdiisa si nabadgelyo ah si mataqaana muxtaraf le uu ku dhex maro hadduu rabana ha ku dhaqmo maxali xaq ha ku si hoola u wado haddii hadday oo mataqaana xaqdara ku socdona suuragal uma suurageli kare inuu gobolka dhex u dhex laaqiyoodo waxaynu diyaarada axmar baraaba ka dego soo raac mataqaana axmar ku yimaado waay hadduu rabo waa la soo dhaweeyey shariif xasan markiisii hore saxabaa lagu soo dhaweeyey waa la gaashaan saaray waa loo xarabdhigo riira loo xeray hadduu taa rabo waa inuu muujiyo maxaa la yidhaha xaq inuu wax ku wado xaqa ku socdo hiili waqaanaa hiili hoo gobolka diyaar diyaarlaa laakiin hiili uu hoo meel kale kaga timid gobolka kuma qabsan karo
gartay waayahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii aan ku wareysanaynay abukaado maxamed abukur geitaano